madasha dhaqaalaha adduunka world economic forma waxaa ka soo qaybgalay sanadkan dad lagu qiyaasay labada kun iyo shan boqol oo ergo oo ay ku jiraan siyaasiyiin dadka arrimaha dhaqaalaha awoodda u leh sayniska iyo weliba dadka arrimaha bulshada muhiimka ka ah waxaa sanadkan goobjoog ku ahay ilaa iyo afar iyo konton madaxda caalamka ah oo iskugu jira madaxweyneyaal ra-al wasaarayaal iyo weliba boqorro shirka madasha dhaqaalaha adduunka waxaa sameeya urur aan macaash doon ahayn sanadkan waxaan ognahay in shirkani ay qodobada ugu waaweynaa ee aadka loo hadalhayay ee saameeyey sanadkan ay ahaayeen dagaalka kaza bal wax madaxdii ay ka tiri iyo
inta badan sanadkan waxyaalaha diiladda la saaraya waxaa ka mid ahayd arrimaha bariga dhexe iyo ukraine dhinaca bariga dhexe waxaa shirka goobjoog ka ahay waddanka iiraan madaxweynahooda iyo madax badan oo waddamada carabta ah waxaana la soo jeediyey in arrimaha bariga dhexe gaar ahaan falastiin in xal loo helo taasoo waddamada reer yurub ay ku bogaadiyeen ilaa ay hadda fikradihii la soo jeediyey balse la doonayo dhimashada iyo burburka ka dhacay in la joojiyo maadaama ay tahay arrin aan sidaa loosii fiirsan karin waxaa shirkan oo caan ku yahay inay jiraan heshiisyo hoose ama doodo hoose ay yeelanayaan madaxda qaarkood oo la iskugu keeno inkastoo weji ka weji aan loo sheegayn inay kulmeen in kale taa ayaa waxaa la rajaynayaa in si hoose ay madaxda u wada hadlaan sidii loo xali lahay arrimaha dhinaca kale madaxweynaha ukraina ayaa khudbad uu shala jeediyey wuxuu kaga codsaday beesha caalamka gaar ahaan dadka shirka gobojo ka ah in xal loo helo waddanka ukrain dagaalada uu kula jiro ruushka walow shirkaa ruushka aysan goobjoog ka ahayn wuxuuna soo jeediyey heshiish uu doonayo in arrinta lagu xaliyo kaasoo dhigaya in dagaalada la joojiyo in maxaabiista laga haysto ukrain la sii daayo kuwa ay ku jiraan ilaa iyo laba kun oo carruur ah dowladda switzerland ayaa arrintaa gacanta u taagtay waxayna sheegtay ilaa iyo siddeetan iyo saddex waddan heshiishka inay soo dhoweeyeen dowladda switzerland dhexdhexaada waxay rajaynaysaa heshiishka inay ula tagaan dalka ruushka oo arrintaa lagu qanciyo walow ruushku arrintaa iminka uusan goobjoog ka ahayn shirka bashiir marka lasoo hadal qaado dhaqaalaha adduunyada arrin kale oo aada looga hadlay waxay ahayd arrinta xoutiyiinta iyo maraakiibta weerarada lagu hayo iyo dagaalkan barinka dhexe bariga dhexe ka socda ee falastiiniinta iyo israel socda ka dhex socda saameynta uu ku yeeshay dhaqaalaha adduunyada wadamo carbeedbana way ka hadleen bal arrintaa maxaad nooga biirin kartaa wasiirada carabta qaar kamid a wasiirka arrimaha dibadda ee qatar inuu soo jeediyey in aan la dhayalsan dhibaatooyin ka soo baxaya dagaalada yeman xuutiyiintu ay ku hayaan gacanka cadmeed taasoo laga yaabo in sheexnadaha halkaa maraya dhaqaalaha adduunka ay dhibaato xoog leh u geysato kuwa oo laga sameeyey walaac badan doodana arrintaa ay ka furmeen waxa waayadii dambe jiray in dhinaca waddanka yeman ee xuutiyiintu ay gantaallo ku xoorayeen waddanka israa'iil dagaalada ka socda falastiin awgeed walow qaar ka mid ah shexnadaha halkaa maraya ay cabsi weyn ay kasoo food saartay oo laga yaabo marinka inuu halis u galo dagaal aan iminka la ogeyn halka uu ku dambeyn doono mustaf markii uu shirkan furmayey waxaa jiray banaanbaxayaal soomaali ay ku jirtay oo maaragtay shirka ka hor banaanbaxayay oo mawduucyo kala duwan iyo ujeedooyin kala duwan u banaanbaxayay soomaalida ujeedkoodu muxuu ahaa banaanbaxayaasha ayaa ku dhaleeceynayay waddamada halkaa iskugu yimaada inay dhaqaalihii adduunka dhinac u leexiyeen oo la doonayo dunida inay inay inay sinaato oo waddamada waddamada soo koraya arrintaa dib loo eego waxaa kaloo jiray kole banaanbaxyaal ay soomaali ka mid yihiin oo doonaya arrima arrimaha badda soomaaliya ay dowladda dowladda etoobiya damaceeda in arrintaa beesha caalamka ay indho fojignaan ah ay ku fiidido soomaalida ayaa halkaa qayladhaan ka sameeyey inaysan doonin in dib loogu celiyo soomaaliya dagaallo maadaama soomaaliya ay tahay iminka dal ka soo kabanaya dagaalada oo ay doonaydo dariskeeda inay nabad kula noolaato ugu dambeyntii goormuu soo gabagaboobayaa shirkan maxaase laga filayaa inay kasoo baxaan shirka ayaa waxaa la rajeynayaa maalinta jimcada ah inuu soo gabagaboobo waxaana la filayaa inay kasoo baxaan qodobo hordhaca ah oo doodihii la sameeyey ay madashaasi lagu soo bandhigo walow ay jiri doonaan maqaalo ama qoraallo laga diyaariyo doodihii iyo fikradihii halkaa laga soo jeediyey maadaama madashaan ay tahay madal kulmida dhaqaalaha adduunka siyaasiyiinta dadka sayniska ku xel dheer iyo arrimaha bulshadaba